bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhugunshidyaalha ka dhowaada warkaha miidhima ee raadiyaha warsan qodobadaysin ka dheegaysan oo nimaadan weliban ka waaweyna xiisada weliba ayay ku teegantaa degmada buurxakaba wanaga da-ayaysan ka sheegay liisana iyo meydsiya laku helay magaalada muqdisho maalmo xorriyadda oo si weyn lanka diyaar garoobahaya wafdi ku dareera dowladda soomaaliya iyo deeri beledweyne ee xaruntaysay gobolka hiiraana gudoomiyihii xilli ku-qaadowka lakasuubi ee gobolka hiiraan iyo ku hadalay jahwareerka siyaasadeed ee ku teegan magaalada beledweyne sheekh shaakir oo sheegay haddii kureeda galmuduga amarka dowladda inay ka shaqeey doonto wafdi deeri magaalada cadaado oo madiina xaafa la kulami dowladda canada oo safiir cusub ama dhowtay soomaaliya soomaali dhibaato ka hayta xabsiyada iyo maamulayaan sacuudiga qodobada banaanka ee warkaha minimisin ka dheegaysan walibaa ku mid ah xiisadan dhexayta dalalka iiraan iyo maraykanka oo ah kusii darahayta
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waayahay dhugunsadayaal hamiignimo iyo hagalaasow arbaa talaadan iyo bahasa taariikhdan iyo keedanta labaataiyo shanta bilo lihaada sanada lamada kun iyo toban iyo sagaalka warkii oo faahfaahsan xiisada waliba ayay ku teegantaa degmada buurxakaba kureed markii maalmo ku hor wasaaradda arrimo gudo iyo dowladda hoose ee koonfur galbeedda bedel iyo ka sameeyeen gudoomiyii hore ee degmada buurxakaba islamarkaasina koo cusub iyo omada dhaween waliba haddaa arrintaasay ku hadalay odayaalka dhaqanka ee buurxakaba ka noola musdhaf malaaqa guudow oo ku mid ee odayaalka dhaqanka iyo khadka taleefoonka idaacadda raadiyaha warsan warmi walba muse sheegay in maamul kasta iyo guddoomiye kasta wal maamulo la bedelo karo islamarkaasna xilkauseeyo kuwa wareegtee balse waliba uuse sheegay in iyo khaldanaado koraan habka iyo sharciga mararka qaar ee la marow taasoana bedel laka sameeyo guddoomiyaalka degmooyinka waliba uuse sheegay in markasta raaliyo ku heyin magacawowka dhiniga maamulka kukooyow laakiin waliba uuse sidoo kale uuse sheegay in gudoomiyaha cusub ee degmada buurxakabe lahanmaaqdhabisankakoyna wadatalado bulshada degmada iyo lasuubiyan iyo degmada geeka maalintii saddexaada haddii ay ku teeganta xiisada dagaal oo ku dhalatay arrintaas waan kadamay badhalaa degmadan buurxakab ee dhibaatooyin badana ee geega sidaataba ee kahoolsan markun dhibaatadaas may qabaan ee sida oo dadka kale oo madaxweynaha koonfur galbeed cabdiasiis lafta gareeya sheegana qofkusna deega may qabaan inay arrinta degmada buurxakab hadduu culeys kada saaran inays waa qaado waana waa kabedelayaa ciidan fadaan bala arrintaana saab dhibaatooyinka may kamid ah sidai dhanbe wadan kasta dadka awood iibsiga kasoo awood iibsiga kasoo yaa may dareemayna walaa kasta oo dadan shabanin oo biyo dareemayna xildhibaanadii degmada buurxakab ha ka jiideen makoy laakiin wasiirku ha ka jeedaya wasiirkiina may dareemahaya dadkii oo hoosan ka jira masheego korna wasiirkina cadaalada degmadii buurakaba mandhiibin taaso maanaa oo humaate yaa maanaa dareemahayna sida haddaan dareemahayna geeg iyo shalay i daraabtaxdiba hataa dhibaatooyin badan oo meelo ka jiraan ciidamo isor fadhiyaan geega sidaa ilaa haddaa dhiidi haddaa dhiidi lilay mardamba ladar markastaas ama dhiidi lisle waqtigun lakadeeri inta may dareemahayna ini waraysa haddaadani fulle ho nooga hadistoodi oo namada baristoodi walanka bedelna ini malwasi وزيرنا كبرت بوربلان بلان ملك دي دونتو درما ما كور كوجيني مامول وانا ول بدري وانا مامول كان كان كي هور رون ول بدري نو يال كستان ميل كسبا كسو لكن ما تلين سنما تاب كلان بدري يا مانا كدالين سنما اي فولو مدر كسو بيا ما يا كلوين مركيه غوك روغن من شيغن اني غاب كون سو بي دونت odayaalkii oo may baalmeena tan oday beelada lana ee maylana xildhibaano beelada lana xildhibaanada ma kala talan odayaalkii ma kala talan mayna ildaha koy wasiiro oda soodanayneen kooyan iyo maal ciidamadii saraakiishii sarkarlaynen kooyan oo koonfur galbeed iyo dowladda hadlajaanayn kooyan baabkumi baabkaan walan wadana naren baabkii walan wadana ciidani anfaa sajidi wasiir afartii wasiir meenon kooyan wasiirka amniga wasiirka amniga wasiirka maarida wasiirka wasiirka arrimaha gudaha wasiirka ganacsiga afartaas wasiiranen kooyan mayna dhaadhiyaan in degmadan maamul maamulka inuu la bedelo doono maamulka la suubi doono sheegan ini intalay ka soo gudboona yaa dareemana may lahayna meelina ka doorada lahayni man arne dib dambena nasdorda may wax magacaawis way waan unin magacaawen arren dadkadiisa lamakalanganakoen waan waliyo suubeen marka ganacsanini degmada burxakaba ee gobolka baay weliba yeetaa degmo qadiimi ah islamarkaasna maamul kasta koonfur galbeeda hamara awood maamul uusan isticmaalo iyada waana marar badan iyo dhiidi gudoomiye bulshada lahankulataladaana marar badan la jeeyay islamarkaasna walba isuku qabad waaye xaalada degmadaas gudoomiyihun cusub ee dadka raaligun ku hayna waliba usiina maradoone jidkii iyo mareen haanay horay hortiisa la sheene walbana sida muuqata usa lakabedela doone usu awaana bulshada walbaynin qabanaa onag meesha lukeel magaalada muqdisho warkuun walibaan infaahfaahayaya mukhtaar sheekh aadan dalmar weliba hay onoglisana jar'e xaafadulu kuwaayi kuriidna marti shaqada ha ku naqdeen waalidka bilaabeen iniyoo baadu goobaan dariiska yaa in sheegii iniyoo aragaayeen onaga olan garantahay waana injeeda dhiniga laamiga maybaana waalidka bilaabeenna baada goobka onagiyo oseedeen xarunta booliska idaacado kiyaaran beledka muqdisho baro bulshadana dhikaan masewargiyey ilow tuma ishan maalmood bartiislan aragna onaga olan aragna raqi ruux meelu usa dhiki yamarki inka damboyti onaga maalinta tumi ilihaada lahaka wargeli idda onaga dhali ini la heli onag miidhe oo yaala qabuuro maalin nuur kaasoo jawaan laha kiridi maybaana iddo onaga dhali saase ka wargiyey ciidamada booliska idaacadda warsanna maybaa in sheegay ismaaciil ibraahim maxamed oo eh adii ka dhimid yaabtijey anug oo gibir walaane eh oo wiil dhali iyo mudis tumun ishan maalmood eh noo moqnaay maalinta oo bisi noo oo noo dhumaayna dhumoobu mahayna langa wedi aya
langa wedi iddoortiye ku wedi aaboona koyne shaguku koyne onogii wayne dadki deriski maybana eren onogaas lankoo galanta ku haayi waan higmo laamigan la socdaayan eren aya maalintaas raadiskii una galne shalaya miidyey mayba booliisani wargeliiday onog miid ee loorka jar anti hawaalo dabuuro macalin nuur hawaalo dheeraw taala aya marka seeni hooboona seeni mayba aragnay onogii oo keliyaalki naku moqon loor laha dhahagili muddo saddex maalmood amal aba miidho taale onaga miijay la heli tuma isha maalmood kureedda yaa aadiisa kolkiya aragdi onogye oo miid ee keliyaalkana luqulubahi meeli ka dhiidi welina jiirto iyada oo quraansaarna ka dareera hungurinan eeta faleenbo sida idaacadda usoon sheegi kolkala abtaga ariika onoga aadis shalay markii miidka aragaasiisi injamowtiyo ilaa i habta quraanga nasaarahay mahadalaasa ma nofsadaasa diilayda kasishabaa lankooma nagday amala nagatay waaw ki dhalayna dhamadeeda maamada onoga may baan haayay onogo kala bes ee kusii yar wantilamaalya dhalmadan ka ekaaytiyo laxsini jari onogona markan walaalay dhibkaasa may dheeraayaysa naqowdi mayba nagalay koy bulshiyiinta soomaaliyeed may dheeraayaysi andhiigda oo mayray ku dhii dhibti una geekanidhi baryaylan walaalkan ee ka dhii kora markan sidaas dartiye may bana galay walaagun maydheraayisa koy idaacado maydheraay deersiya si bulshawiinta dhong inifila dheeg dhacdadu yagiliidi obsi eedan wiin dadkii deganaayey kaamka ariika keliyaalka luqulubahay deganaayey okyaali moorada afisyooni kaamkayaala ee beledka xamar maybana ismaaciil use sheegay ini dadka geedahan ayin beledka baydhabo waana ku obsadaayaan ini owlaadiyo isbeer lanqaado xubnoo jirsho wallaahi bilaahi xaalad eed unhun oo marxalad eh iyo maydheeraa isorta hagali onogi miidyay hoobalaaragay soonagay dhomba baydhoway haka afootidi geek maydheeraa dad badan ataasiidan hirin maayna unayaalkana bisi markun inta maka aaminaan ee baydhoway insii nagdaan dad badan le iyo maydheeraa hadaba niila degan ununa baydhowada leh ka wajaanga marka maydheeraayis niilan onog hebela onog bilax sheegana onog oo maydheeraayis oo koonfur galbeena ku jeedi leyimaayne onog kalena may sheegahay markan unalay hoo weerarna miiyana isku banaan amal yalla isku dhaadhaasi dadka ha guurahaya marta aya
haba ilaahay er walaay niindhima noo oo ilaahay bina siyay hata nin noolan meeliina ku jeedni lehay nooka ama meela jeejidaan
una gunshadeediisa haan luwaaye ee la heliye oo miidhe xubno jirgoona lalabahi sidiisa warsan in sheegi kolkala ismaaciil ibraahim mamad mayba wargeliyaane anti dhibaatooyin onay cusuban muslimiinta dhasiyon hordanka aragna hase bilaawati unishanka e maydharay sida hadi maydharay geeka hawgaal unan ana unaga keeka no shanka e unag kala koonfur galbeeda ku jeedi oo usiina heerbay dhow e naftirgey geegeekun kusade e la arageena naada kacasiidi markina naskakooy markan ada isgalgalow badanga magaadidid asiyakooy haa geek marki kacasiidi naskakooy lay bilankas maybalea ana hiligi siisaaki unagay miidgey lay meylaslaadhiki aa widaadooti geek kacasiidi ninka koyti unug walaakya dhali ya geek geekun kushan e layla aragay isiina saas miidimey weliba waa dhisi'eedda lahaw badan waalidiinta soomaaliyeedna galbijo jiliyaasa dhinsi'eedun wiin qatarna ka'e idoolayta dhan waana eeta toolan dhayalsada korno oo obsiidiya teeganta bulshada soomaaliyeedna dhigbo bala ininsiyaana iyo o dhibtid intaas dhungna jaraan welinabu waa qaab cusubo oo lunku horseeda korna adduunyada kalese mar horo lunku suubii ciidamo lungordowka horseedowka owlaadi la dhoofiyaw ama jiso isbeerka lonkuweeldhadaw walina hogaamiyaasha tanficilo eeda dadban oyo baahiyaayan dad hirika ee dadkaas oo kiirin shabakadi isbiirsadi oo caalamka intiis kale in isku shalgooshayaan waana dhoofiyaayaan xubnoo jirka bini'aadamka maybaana tansikalul andaarase qalbiyada waalidiinta oo dhan ooba ganacsigun sii jara xubnoo bini'aadankana lan isticmaala si isbeere waana urugu ka horseedo un baahan dad badanna ku taxadaraan siyatan inin baahna bulshada dhateenan kanagana dhacdo owlaado kisheenaas ini lan walba ballanka kala aamino waaye وفدوق درير دولة الصومالية يديري مقالة بلدوينة حرون تسير قبل كشيرانا بشير عبد الله عثمان يوركون نفافة هي magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiraa waxaa soo gaaray wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya waxaana lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha waskhaliifa magaalada beledweyne soo dhoweynta wafdiga waxaa ka qayb galay saraakiisha ciidamada midooda afrika iyo kuwa dowladda soomaaliya soo dhoweynta kadib waxaa warbaahinta la hadlay cali maxamed caqaale oo ah guddoomiyaha dhowaan loo soo magacaabay gobolka hiraa waxaa sharaf noo ah maanta inaan soo dhoweyno wafdi ballaaran oo ka kooban labada gole ee baarlamaanka federaalka iyo wasiirka waxbarashada inaan maanta ku soo dhoweyno magaalada beledweyn ee sharaf weyn bay inoo tahay ee waa halkii ay u dhasheen waa magaaladii ay ka soo jeedeen ee inay yimaadaan oo ay arkaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta magaalada beledweyn waxay ka mid tahay shaqooyinka rasmiga ah ee runtii ay dadku ay ka rajaynayaan inay qabtaan ee maanta ee shalay way nooga duwan tahay maxaa yeelay waxaan ugu soo kordhay dad culays leh mug leh aqoon leh mas-uuliyadna leh ayaa runtii nagu soo kordhay marka insha allah waxaan rajaynaynaa waxyaabaha yararka ahoo jira iyo waxyaabo kale oo maxaan ku idhaahdaa ee ee ee ka sii duwanba inay noo qabsoomaan insha allahu tacaala ee sidaas ayaan rajaynaynaa waxaan leenahay wafdiga soo dhowaada ku soo dhowaada magaaladiinna beledweyn ku soo dhowaada dalkiinni iyo dadkiinni gacmo furan ku soo dhowaada sidoo kale waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya cabdullaahi goodax barre waxaana uu sheegay in magaalada beledweyne ay u yimaadeen sidii loo xallin lahaa khilaaf maalmihii ugu dambeeyey ka taagnaa magaalada beledweyne waxaan joognaa magaaladii eh, taariikhigeeda caanka ahayd ee magaalada beledweyne oo runtii barwaaqo iyo qurux ay ka muuqato Eh, ilaahay eh, waa nagu nabad keenay Eh, waxaa meeshan socdo wafdi runtii aad u ballaaran oo xildhibaanadii iyo sanataradii eh, reer hiiraan eh, ka kooban Eh, hawsheennu iyo muraadkeennu labay iskugu jirtaa inaan deegaankii aan ka dhalannay oo aan xildhibaanka u ahayn inaan ka soo war doonno xaalkiisu siduu yahay iyo arrin maalmahan taagneed ee inaan xal u helno waxaan rajaynaynaa in ilaahay noo fududeeyo ee wakhti aad u taariikhiyana waa ku soo toosnay oo ah maalintii calanka iyo maalintii xorriyadda ee reer beledweyne waa u nimid waxaana u joogaynaa inta ay rabaan inaan joogno ee ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay noo fududeeyo hawshaas ee xildhibaanada iyo sanatarada ee halkan ka muuqda oad arkaysaan ee kulligood intaasaa ka go'an ee haddaan daahnay ra'yigelin aan ka bixinaynaa howl qurxan oo wanaagsan oo lagu loo aayana waa jecelnahay inaan ka qabanno eedeedan mahadsanyo bashiir ah maalmaha xorriyaddana weliba ayaa taatoo si weyn lanka diyaar garoobahaya shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan iyo warkuun idin faahfaahayaasa magaalooyinka weyn ee dalka soomaaliya weyba ku dareereen diyaar garoowowka xuska maalmo xuriyadda soomaaliya sida gobolada waqooyi ee soomaaliya geekana lankasow somalilan labaatii litiijoon laku xoreeyay gumaystayaasha ingiriiska maalmo yar kureedna weyba ayaana gumaystayaasha talyaaniga laku saaraya koonfurta soomaaliya ka dambeyntii kowdii luuliyo kun sagaal boqol lixdankii weyba midoobaya goboladii waqooyi koonfurta soomaaliya meelasolaka aasaasi jiritaanka soomaaliya iyo astaan angaare oo ay calanka buluuga soomaaliya waybana maalmo xuriyadiyeeta maalmo kuweyn ummada soomaaliyeed inkastoo yoong noolayna dadkiisheeni xuriyadda soomaaliya haddana qabanqaabyaalka munaasabada ee la kaweynayawa maalmo xuriyadda soomaaliya iyo inta badan weyba laku dalbadahayeen antiyo weydan dad walku oga waan walku qori maalmo xuriyadda soomaaliya si dhalinyarada ciyaalka ballanbara labaatiilita juun iyo kowda luuliyo qiimoyo ka dhahlayana ummada soomaaliyeed siduusi qaba siyaasi cali seego
maalmaha xorriyadda dalka muhiimadda ay u leeyihiin siiba dhallinyarada waxa weeye inay bartaan waa in la barto lagana sheekeeyo taariikhdii la soo maray iyo meesha hadda wax marayaan iyo waxa la higsanayo in laga sheekeeyo oo dhallinyaradu ee la baro oo haddii ilaahay ku roon yahay ay si fiican loogu baraarugo oo waxaan hore loo arki jirin oo bilihii lasoo dhaafay aan jirin la arko ka ilaa kowda juun ka juun ilaa kowda julaay in la arko weeye oo si fiican loogu baraarugo waxyaabaha ugu badan oo aan isleeyahay hadda waa waa la tabayaa waxa weeye waxay ahayd in guryaha la caseeyo oo la rijeeyo la dayactiro la muujiyo maarata faystada iyo waxa ay tahay waxay ahayd in la muujiyo calankii soomaaliyeed la muujiyo oo haddii ilaahay kuriga guryahoo dhan calanka laga taago gaar ahaan dowladda hoose xamar iyo gobolka banaadir iyo wasaaradda arrimaha gudaha arrinkaas ay mar hore kasoo shaqeeyaan ay ahayd in maaragtay jardiinooyinka hadda waaba lase sameeyey qaar laakiin jardiinooyinka oo dhan iyo laamiyada iyo kulli nadaafad laga dhigay ahayd si loo muujiyo inay ka bedelan tahay maalmahaasi maalmaha ay ka bedelan yihiin maalmaha xorriyaddu wax caadiya maaha dalkan dal muddo dheer xor ahaa oo afrika inteeda badan ka horreeyay xornimada weeye waxaan u malaynayaa konton jir weeye afartan iyo sagaal jir waa konton jir marka konton sano dal xorriyad haystay in loo ekaysiiyo weeye oo maaragtay waxaan is leeyahay si fiican looga shaqeeyo dhallinyarada weliba si fiican loo baraarujiyo qonto isyeesana qonto isyeesanayadha kurooga markii gumaystayaasha ingiriiska italyaaniga laku saaray koonfurtii waqooyiga soomaaliya waybana sanad kasta markii la hadeeray labaatiilita juuna ilaa kowda luuliyo way baalan dabaaldegaya maalmo xorriyadda soomaaliya guddoomiyihii xilkulku qaadi ee gobolka sayhiiraan iyo ku hadali jahwareerka siyaasadeed ee ku teegan magaalada beledweyne markala bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkuun nin faahfaahiye gudoomiye xilka qaadista lagu sameeyey gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar ayaa ka hadlay jahawareerka siyaasadeed ee ka taagan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weli wuxuu isku dayau hayaa in soomaalida hiiraan joogtaa isdisho in dadka gaarku isdilaan inuu amisom u adeegsado meesha caalamkay ogow amisomey ogow dowladaha etoobiya iyo jabuuti oo ogaada haddii ciidamadiina maandheedkooda ay ka mid tahay inay annaga la soo weeraraan inay annaga la soo weeraraan ay annaga la dilaan hadday maandheedu tahay adi kaa sheegi doontiin hadday cadowga inay nagala diriraan annugkuna aan kala shaqayno alqaacidadana ay goobaan maandheedkoonu ahayna maandheedkaas waa la bedelo waxaa loo bedelay in yuusuf dabageedii gurigoo degan yahay lagu weeraro aan sharci dawlana lagu maamulin aan sheeg islaamna lagu maamulin saasaa lagu bedelay ee dowladda etoobiya oon diriska nahay iyo midda jabuuti oo walaalaha nahay codsigaasaan u dirsanaynaahee waxa meeshaan ka jiro ciidamada joogaa ku hayaan oo ciidamadu ma hayaane dad qaas oo dana qaasa jabuuti uga yimid ay ka shaqaynayaan ha la ogaado wax allaala wixii meeshaan ka dhacana dadka u sababa ama wax laga weydiinaa horena waa ugu sheegnay haddaana waa u sheegaynaa dadkaas waxaan ka codsanay inay ka joogaan dad magac fiican u yiilla hiiraan wanaag fiican u hiiraan u yiil wax fiican hiiraan ka soo qabtay waxay hallaynaana ku dhex qari karay kuna dhex qarin jiray anigu kuna aan ogey naanaan ku dhex qarinaynin haddaan magac kale yaynay la bixin hiiraan inay magac kale u bixin ayaysan kalifin magac wanaagsana ciidamada jabuuti leeyihiin oo la yidhaha hiil walaal dad qaasaan ka cabanaynaa sidaasaan beesha caalamka u sheegaynaa dowladaha ciidamadu halkaan ka joogaan u sheegaynaa dowladda soomaaliyeed u sheegaynaa dadka reer iiraan oo dal iyo dibad joogan aan u sheegaynaa habe mar kasta intaasoo jeer isku day dil iyo iyo shirqool iyo mareeg iyo ummadda in la sii dhibaateeyo oo intii horey looga dilay inaan ahay laga sii dilo maxamed cabdi waare lamagalaay u fadhiyo uu ka shaqeeyo dhibaato ma ogiyo uusan wanaagna uunu ku soo kordhin gobolkan qof qaada karta iyo qof yeelaysaa uma jirto annagana dhimashadaayna ilaahay aa xukumay maxamed cabdi waare ma xukunyo qof kalena ma xukumo taangini waqtaana ma xukunyo taangina anaga laguma argagixin karo askari etoobiyana iyo askari ama sooma iyo askari jabuutiyana midna ka argagaxi mayno waxa uu sheegay in maxamed cabdi waare madaxweynaha hirshabeelle uusan xilka ka qaadi karin isaga oo ka maqan dalka aniga horta madaxweyne waara xilliga ma qaadin ee nin xanaaqay oo iska hadlo u ahay asoo dalka dibadiisa joogo kenya joogo babaasa meesha la yidhaah jooga aniga maxamed cabdi waare taladiisa berga kadib ku joogi maa tala reer iiraanaan ku jooga tala reer iiraanaan meesha uga tega tala reer iiraanna waa ku jooga markaan idhi maxamed cabdi waare xilaan ka qaaday ma dhihin oo anugu xil u weylimayn ee xuquuqda reer iiraanaan u weylinayo dhibaatada reer iiraan lagu hayaanan sheegaayo maxamed cabdi waare intaas mugow dhegaystay dhibaatada reer iiraan xo u sheega oo dadka moog ugu caddayna oo dadka og oo u baraarujina ayuu maxamed cabdi waare warqad sharci daraa oo inuu meeshaas ka soo qoro dastuurka hirshabeelle aysan ku qorayn dalka dibaddiisa dalka dibaddiisa qofku mugow joogana madaxweyne markuu yahay awooddiisa dastuurka dowladda madaxweyne ka yahay ku caddahay lagama helayo qodob dhahaya madaxweynuhu meeshou rabo adduunkaasoo ka jooga oo waxuu rabo samayn karaa asigoo dalka ka maqan inuunu qof xilka ka qaadi karin qofna xilka uunu u dhiibi karin ayaa ku taalla madaxwaare hadduu xilliga qaadi rabana inuu jowar gabar ama iga soo diro ama wiil iga soo direed baaq ayuu u diray dowladda soomaaliya iyo shacabka reer hiiraan dadka reer hiiraan oo dal iyo dibad jooga talada hiiraan ha u yimaadaano beledweyne beledweynena salka dhulka ha ugu dhigaano ayadoo nin ka maqanu jirin oo qof laga boobaa jirin oo qof laga qariyaa u jirin reer hiiraan waxay ku heshiiyaan ha shaqeeyaano sheekh shaakir yaa sheegay hadda walaayu ku dambeeyey galmudugga amarka dowladda inay ka shaqayi doonto khaalid cabdi ibraahim iyo warkun nin faahfaahiye sheekh maxamed shaakir cali xasan waana ee madaxa xukuumadda maamulka galmudug oo xilkaasi nin magacaabay kureed heshiiskii jabuuti iyo sheegay intiyo hadhawaaya yan wada shaqayntiyo inbilaawati dowladda federaalk iyo maamulka galmudug use oo ku hadalay dhinaga amnigiyo sheegay inta maamulka galmudug iyo deegaano badan ku saareen ururka al-shabaab welinayo diyaariyo in ayin inta dowladda iyo kula shaqeeyaan dagaalka ku dhanka al-shabaab hadalkan iyo sheekh shaakir miba use ku jeediyey munaasabad laha ka dhawaayay ra-isul wasaare xasan cali khayre eedeedan mahadsanyi khaliida ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo meel faqaare kala hadali bulshada dhuusamareeb iyo ka sheegayay inuusa magaalada uusankooy inay reer galmudug uusa kala shaqeeyo dhismo dowlad goboleed oo londhanyo si adaga waan unkula shaqayo danoo reer galmudug iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyada mudane xasan cali khayre iyo madaxda fulyowka dowladda goboleedka galmudug walbausu ungumahad celiyey aqbalowkii qabsoomowka doorashooyinka galmudug walibana siyaasiyiinta hakujeeda deegaanada galmudug uusan kabaaqay iniyo kamidoobaan ka shaqeeyowka horumaryowka galmuduga ra-iisul wasaaraha xasan cali kheyre waliba sidoo kale ganacsatada uusan kabaaqay iniyo maalgeliyaan galmuduga si ay ugu qayb qaadaan horumarka la tiigsadowa ra-iisul wasaaraha xasan cali kheyre iyo wafdiga uu soo gaamiyay waliba shalay socdaal sheeqo iyo kaderena magaalada dhuusmareeb ee xaruntasay dowlad goboleedka galmuduga wafdi uu soo gaamiyo wasiiru dowlaha guud iyo reedandhiska xukuumadda soomaaliya axmed qoor xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale waliba geek iyo derena magaalada cadaade ee gobolka say galgaduuda wafdigaasay waliba iyo hadhawaayay xildhibaano horey cadaadanka sugnaay oo iyu ka mid ahaayeen xildhibaan cabdiraxmaan oodawaa iyo xildhibaan saabir shuuriye walibana wafdigaasay la jeeyay xarunta madaxtooyada galmudug ee magaalada say cadaada wasiir qoor iyo xildhibaanada la dareeray waliba iyo kulmo gaara iyo laweel dhadena madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaali geele xaaf oo xalaysteeday magaalada cadaado ee gobolkaasi galgaduuda madaxweyne xaaf waliba iyo kala hadaleena sidii landhamay lahay xiisada kajarta deegaanada galmudug iyo sidii andhay lahayti doorasho iyo indhanyin dadka reer galmuduga wasiiru dowlaha arrimo dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane cabdiqaadir axmed khayr cabdi waliba geeka xafiisiya wasaaradda uusa ka gudoomay nugul ku mid ee warqado aqoonsiga danjarnimada marwoliza oo ee safir lanqidmadi iniyay canada aan qaabilsanaata jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wasiiru dowlaha arrimo dibadda iyo iskaashiga caalamiga yaan rajay safiirada cusub ee canada iniya guuriye ku dirta howlo lanqidmadi usawana carabka ka adkaysaday in taageero dhammaystiran la garab roogow oo lakaxoojiyo xiriirka lamadgeesoodka ee si iskaalado dhow iyo laweel dhadaan dhiniyada kala duwan soomaali far badan oo xiligoon ka hiriyin xabsiyada kiyaala magaalada jaysaan ee gobolka sayna jiraan oo kiyaalantan dhexayta dalalka sacuudiga iyo yemen haansabaana lahkaqabadi xiliyo fadaayan iniyo tahriib iyo ka galaan dalka sacuudiga dadkaasay ahaana ku mid ee waliba xiligoon iyo haysatay dhibaatooyin kala duwan oo caafimaad daro inka weynta waliba niyo niskakajarana rag iyo bilaanba koo ku mid ee dadka xabsiyadaasay kahiran iyo sheegay iniyo niskakajaraan ilaa boqol iyo konton magal e iyo siyetun bilaan e isla markaasna dhibaatooyinka iyo qabaan iyo ku mid ayin raashinlaan dharlaan iyo caafimaad dara xabsigaasi iyo kahaysata xillada la hiraayi weliba qof kastaba usa laku qaaday sawir sidoo kalena laku qoray magaashe laakiin iyo anjarna wal kale oo lanqabadi aan ka dambayntii weliba uu sheegay inigoo jaraan ilaa boqol iyo afartan qof oo dhammaantiyo soomaaliye haansawana soomaaliya lahantar xili kureeda wadahadallo dhex maray safaaradda soomaaliya ee dalkaasi sacuudiga iyo dowladda dalkaas idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyanoo dhugunsaytaan ka dambayntii dhugunsadayaal madaxweynaha maraykanka ee donald trump iyo isniintii shalay weliba uusa hasaaray iiraan cunaqabateen cusub oo kudhiina e dhaqaalo uuso waana si gaara uusan la fiirsaday hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan aayatullah cali trump iyo saxiixi wareegto madaxweyne ousa ka sheegay inay usa koor istaagow tehraan iyo iyo khaminai galaangal kasta oo iyo kabeel laga koraan suuqyada maaliyadda ee caalamka xogaayaha maaliyadda iyo lacagta ee maraykanka stephen manujin waliba usiina sheegay inay tallaabadan iyo istaajin doonta balaayin dollar oo hantida iiraan ee madaxweynaha trump iyo tallaabadan usiina ka tilmaami to adag oo nkadhikaasa jawaaba maraykanka diyaarada daroon ee iiraan maraykanka iyo hakuridii toddobaadkii lahadhaafi warkayaaminima idaacadda raadiyaha warsan sihankoy dhugunsadayaal hamiinimaadon iyo antaninkaga inti warkuun kolamadon reed un kulmaana nabadgelyo